bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla hamiin faylaa ka dhawaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada sinkadheyga doontan adeela hayara intunanka guda jarnaya waliba ku mide madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo sabaaq midnimo u soon diray dhallinyarada soomaaliyeed xildhibaan sheegay markii uu saqiiqada ku hadalay intii mikrofanka laku shiriday ciidamada puntland olanka baaqi intii fara kula baxan arrimo siyaasadda warbaahinno madaga bannaan oo landiiday intiyo tawiyan wararka golo shaabka ciidamada burundi ee amisoma iyo beese faylayo ku helay beesadii taraamusaasi dhinaga iyo weliba afrika maamulka jalalaksi oo suka fahmi intiyo dilan labaatan ku mid ee dagaalyahanada al-shabaaba khayro oo sula kulmay wasiirka maaliyadda ee norway xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo lakabaada goobahay dalkaasiitiya kenya akhyaare qodobadaas iyo weliba qodobo kaleed ayoo ka jira wararkii caalamkan diyaargaroowa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto sabta axadnaya hahooydahaita taariikhdanayaadeeta tuman sagaalka bili tumunaad ee oktoobar sanadka lamadu kun tumi sagaalka aanasii walibaayo hayana qodobadii warkaana hamiignimaatana ka dhawaaday sogii oo faah-faahsana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba uusa ku hadlay nabadda iyo weliba dhabkiisa mari huriyadda soomaaliya welibanuusa baaqan diray dhallinyarada soomaaliyeeda farmaajo ku dalbida dhallinyarada intiyo ku shaqeeya midnimada iyo weliba horumarka dalasho sidoo kale weliba uusa tilmaamay intii dhallinyaradiiyo muhiimyan eta intio ku qayb qaadan reedan dhisawka dalasho meeshaas way meeshaan u soconno marka dowladdaana waxay u socotaa intaasay u socotaa waxay ka hadlaysa waxaa weeye in qaarnimadii la xoojiyo in lagu dhiso qaarnimada wadanyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo dhallinyarada marka waxaa weeye dhallinyaradii hore idinkama fiicnayn laakiin waa idinka wadanaysanaayeenaan odhan karaa ama maybe waa idinka dhiiranaayeen laakiin idinkama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysiga looga adkaan karo inay ahayd foormulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dowladdii waan ku dhiirigelinaynaa dhallinyarada cid walba muwaadin waan ku dhiirigelinaynaa waan ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay oo inaan adduunka meel fiican kaga jirnay haddana meeshaan u soconnona ay tahay adduunka inaan meeshii iyo meel ka fiican aan higsanno waxaan ku gaari karnaa isku duubnaasho iyo wadajir iyo midnimo iyo dhallinyaro dhiiran ayaan ku gaari karnaa oo fahamsan waxa keliya dalkaanu ku hormari karo magaceennii iyo sharafkeennii iyo karaamadeennan ku soo celin karno ay tahay dadkii naga fiicnaa oo naga horreeyey shalay oo xorriyaddan keenay inaan uga dayanno wixii wanaagsanaa ay qabteen gudoomiye ku-ugeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo weliba uuse ka wargeliyey wariyaalka ka howlgalo belidka muqdisho intanana ogolayn intii war ha ku tabiyan xarunta golo shaabka qar ku mid ee wariyaalka muqdisho iyo weliba uusan sheegay intii guddoonka baarlamaanka lan ogolayn warbaahinta madaga bannaan intii ha ku tabiyan wararka ku saabsana golo shaabka golo shaabka iyo weliba hatiyo shaqayo ku bilaawena xarunta villa hargeysa ayaa ka taala golo madaxtooyada ee qaranka waana sababto yeeta inti landidii waryaalka koolgalo beledka muqdisho madaxtooyada soomaaliya iyo horey tandiidii warbaahinta madaga bannaan intii wara kutabya madaxtooyada ee taasaytana bedelsha weliba yoondiraayana warbaahinta muuqaale iyo weliba inti madaxtooyada waryaalkaasayta madaga bannaan oo koolgalo beledka muqdisho lanka fadaana dhinac kalena akhyaaraya ciidamada burundi oo ka jara howlgalka amisom ee soomaaliya iyo weliba yanagadaase intiyo qaybo badan oo ku faa'iidaysada kora beesada fara badan owse donald taraamusanka daaqay ciidamada midooda afrika ee howlgalow soomaaliya wargeyskan owsoqba hodala kaasiite sheegay in ciidamada burundi uu xili doonaan boqolkiiba labaatan iyo shan milyan oo doolarka maraykanka e waliba sidoo kale soo sheegay beesada taraamus hankadeeqi amasom intii sanadkan ku faa'iidaysan karta dalkaasiitiya uganda oo ciidamada rooga soomaaliya mashaarna yoon qaadanatan iyo weliba bilii januariya sanadka kan lamada kun iyo toban sagaalka siduu wargeyska siitiisu sheegay beesada kaleed ee taraamuso sii midooda afrika weliba kubaha doone miilo taraamuso kadooradi welibana ku mid e howlgalkaasiti ee sahraha galbeedka kubahodalkaasiti midooda yurub iyo sanadkii lamada kun iyo tobanlitii weliba yogoyana boqolkiiba labaatan dakhligayaa kubaha jiray howlgalka amisom ee soomaaliya taasiitna aqabad iyo kanagatay howlgalka amisom ee soomaaliya sanadkii hore midooda afrika iyo soomaaliya gaar ahaan maamulka hirshabeelle weliba la kubiyey kun askari oo kumida ciidamada burundi iyo shabeellada dhexe dowladda burundiya ciidan ku dhiriftirintasaiti welibanaya ka dooday intii awooda ciidamadiia hoosyan dhiidhi islamarkaasaytina weeraradii al-shabaab dhibaato badan ha ku deertay bili setembar iyo weliba weeraruu kuriyay deegaanka golole iyo gobolka shabeellada dhexe welibana ka amuuday tumin lama ku mid eh ciidamada burundi welibana sidoo kaleed al-shabaab horeetion wedana lama ku mid eh sida dowladda burundiya sheegday weliba kaloo kusii horeeytay weerar dhimashiyo weliba dhaawac landeersi ciidamada burundi oo sukudhay jidka dheer iskiiro muqdisho iyo weliba jowhara guddoonka goloshaabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo mikroofanka weliba oosa ku hirday hildhibaan abdi shire oosa ku mid eh hildhibaanada goloshaabka kureeda markiib usoo sheegay ama ku hadlay xaqiiqada hildhibaanka sheegay intii us eedan kunahi markii baarlamaanka geeka la horjeeya heshiiska ilaalinta iyo weliba dhaqameedka oosa mooqana heshiiskii quseeya ilaalinta iyo weliba tan daqliga waaniyo taasiitii muhiimadian ku hayna waliba kaloosu sheegay intii dalkuusu marahaya xaalada adaga oo dhiniga ammaanka iyo weliba jidadka muqdisho inta badanna iyo hiryin khilaaf oo gagna ku dhex jira dowladda iyo weliba maamul goboleedyada iyo intii rajo xumo lakumuujahay doorashadaasoo dintaya dheeda waliba kaloosu sheegay intii markiisu isku dayay intiisu ka hadala qodobadii shacabka soomaaliyeed ee dantana yaankajarta guddoomiyaga baarlamaankiisu ka amaray intii mikroofanka laku hira hildhibaanka sheegay intii dalka hata weli uusan ku jarna baarlamaan oo ku shaqeeya u dantay shacabka soomaaliyeed islamarkaasaytina lambaahinyey inti la horsurumo waana la badbaadiyay baarlamaanka dhina kalena akhyaaray maamulka jalalagsiyo weliba uusu sheegay intii oo dilin labaatan ku mid e dagaalyahanada al-shabaab kureed markay weerar gaadmayoo ka qaadeen guddoomiyaha degmada jalalagsiya maxamed nuur agay joofya weliba uusa sheegay intii ciidamada jidka yoon galeen baabuur hoomaye oyuu weedan dagaalyahanada al-shabaab waan miilasayti oo ka baabiyan waa siduusa hadalkan dhankii guddoomiyaha agay joof guddoomiyaha ayaa sheegay intii tumon isiyeeda qore oo ah kayfodhasaban e ha ku furdan sidoo kaleedna miilasayti ha ku qaadeen islamarkaasaytina hubnooyo al-shabaab la socday baabuurkasayti meeli oo ka baabiyan wararkii weliba ayo sheegahayana intii halaytay duleedka degmada jalalagsi iyo gobolka hiiraana iyo ku guulaysan sidaisu sheegay intii al-shabaab meelasiitiyo ka dhamaayan guddoomiyaga joofya sheegay intii al-shabaab wili iyo meelasiitiyo saameyn kuwaalati weerarkii meelasiitiyo sukudhi al-shabaab iyo dhinisha weli han ku hadalna sheegadowka maamulka degmada jalalagsi oo lala hariiriyahaya weerarkii hubnoogiyo sheegeen intoo ku tirsanayaan al-shabaaba ra-iisul wasaaraha hukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa bilidka city washington kala kulmi wasiirka maaliyadda ee norway welibana kuwada hadlana hoojinta hiriirka lamada dowladood iyo weliba qorsho soomaaliya deenta fiyowka mudane khayr ayaa wasiirka maaliyadda ee norway weliba usla wadaagaya abaalka dadka iyo weliba dowladda soomaaliyeed ee dowladda norweya iyo kutaagaraasa iyo weliba garabsurmowka iyo saddex boqol konton sagaal milyan ee denta afyowka ee la qorsheeyahaya intilog efi bangiga adduunka ee ka lata soomaaliya ra-iisul wasaarahaya weliba usu ku qeyb galaya kulanka miiska fayla olon ku hadalaya deenta afyowka ee dalka welibana usa kulamo shaldubunsulag aaday wasiirada maaliyadda ee netherland iyo weliba talyaaniga iyo weliba madaweynega bangiga adduunka ciidamada ammaanka ee kenya weliba oo sheegana in dalkaasi oo kabaada goobaha yan hubno ku tirsan al-shabaab oo sokajara gudoomiye kora olek eedaya intuusu mas-uul ku haya qarhagii miinaga hayti oo dhowaan sukudhay meelan dhowa huduuda soomaaliya taaseytana iyo ka amuudan tum-i koow askari oo ku tirsanaya booliska dalkaasayti saraakiila booliska weliba ayo sheegana intii magaca qofkaasayti hogaamiyiga ah luweedyahaisueya cabdulaahi baati kaasayti oon hogaamiyihiisu kueye kohodii al-shabaab hiriirka ee lalahayd oon qaabilsanayd qaraxyada lakaduugowa deegaanada dhayowa hadka soomaaliya baaritaankan la suubiya weliba usumuuyay intii banaadii isu madaxa usukuyeya kahod iyo ku dambeeytay qaraxgii miinadahaytay lakadili ku dhowaad tumi koow askari hanasayti oona lala fiirsaday yeeda oo yookijari ama hawqbahi deegaan andhow meelasayti weerarkii weliba usukuriya deegaanka degow ayaa dhiyaasa jidka dheer ay hiriiryowa dhibooya iyo weliba damajaale oo andhowa huduuda soomaaliya iyo kenya welibana ciidamada iyo laka qarayaya miina dhulka laka duugowa heliyo howlgala roonde yoo ka jaran dowladda kenya weliba ya iska dayahayta intiya walkuqubata weerarada joogdada ah oo laka qaado askartiya oo ka howlgalo deegaanada kayaala hadka ama huduuda soomaaliya aana saytoon mas-uuliyadii onta badanba sheegdadawa dagaalyahanada al-shabaaba akhyaaray surunka warkaysinka dhugun sidahaytan waliba idaacadda warsan ee haruntiya biladka tambaydhaba dalkaasaytii ee eliteria iyo weliba laka sheegay intiisu ku mideye wadamada anka adaadiska badan ee qaaradda afrika iyada oona shacabka dalkaasaytii on haysana qorayad diimeed iyo weliba toosyaa sidee toonan haysana walibana wal eedlan layaabn ah inta dalkaasaytii oo su-eye kousoo ka jara halhisbi siyaasadeedtan iyo weliba markiisu hornimada kuqaadada etoobiya kun sagaal boqol sagaalan sadiidi oosu madaxweyne ku haaye isayaasa afawargi warkiihamina maakhyaaray helowsin kula socotaan idaacadda warsan ee baydhabana antaninka dhonye